aan barwaaqo gaarnmacdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa bartaan barwaaqa gaarne
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ramadaanu kariim mar kale kula wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha ee naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed s n t v waa barnaamijka tartan cilmiyaadka bisha barakaysan ee ramadaan ay warbaahinta qaranku u qabanayso degmooyinka dalkeenna soomaaliya qaarkood barnaamijka tartanka waxaa taabagelinaya maamulka gobolka banaadir ama dawladda hoose ee xamar waa sannadkii labaad ee maamulka gobolka banaadir uu taabageliyo barnaamijka tartancilmiaadka bisha barakaysan ee ramadaan xagga su'aalaha diyaarintooda waxaa naga taageeray qaar ka mid ah jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa macallimiin isxilqaamay oo ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyaguna si gaara inooga caawiyey diyaarinta su'aalaha maadada ama maadooyinka santifiga barnaamijka waxaa igala qaybgelaya asxaabtii ila daadahaynaysay waa axmed cali kaahiye mustafa axmed axmed warcadeeyo isaguna gudoomiye ku-xigeenka guddiga ah sidoo kale xagga bidixda iga fadhiyaa mujaajiilisayaashii barnaamijka noo shidayey waa cabduqaadir abbahaa axawe jajumu ma dhahay iyo abuukar jajumu ma qanacsanido waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa oo isaguna barnaamijka bilowgiisii intii uusan bilaaban ilaa intuu ka dhammaadana garab taagan guddoomiyaha guddiga tartancilmiyaadka ramadaanka ee sannadkan maxamed abuukar axmed maada kaamirmaanadu waa cabdulaahi calas yacko yare siciid shuuriyaako farsamada raadiyaha waa caqiil yare iyo cabdisalaan isku xidhka telefoonnada degmooyinka alaaba waxaa inoo qaabishan injineer cabbaas xaaji xagga telefishinka farsamayaqaanadu waa maxamed cabdixakiim buunka iyo fu'aad muxudiin khaliif inta aan barnaamijka si rasmaa u gudagin aan hubiya degmooyinka inay qadka ku jiraan caawa waxaa barnaamijka ku tartamaya degmooyinka kale ah shibis iyo kaaxda oo gobolka banaadir ka wada tirsan halow shibis halow degmada shibis halow shibis waxaan filayaa degmada shibis qadka inaysan ku jirin
oo weli aad tamartii biyaha afka gashan oo horteena suxuurtay oo ilaa hadda sooman dadka yurub iyo maraykankaama yurub may joogaan aad hadda waxaad suxuuratay salaad suxmeeno hadda waa soo afurtay weli waxaad afurantahay saddex saacadood haye ninkii weli aan afurin afurka hadda carfooy ka waran oo hortaana socorta bes iga dhe malaha qanin le madeno ku mutaakna suulas loo dhooqaa kaas wadanka maxaa u joogi weysi ma washa dalkaaga diijoogi leeda sacdaan wax maruugi leeno yaa ku diri kaska mac sokor maadee mac sokor adee shaay
waa tixgelinayna markaas waay waay aan hubiyo aan hubiyo inay qadka ku jiraan labada degmo halow shibis waad ku jirtaan qadkaa hadday degmada soo kale afureen muku sheeginood biyay dhammaynaan kula markii muku sheegibe
waayahay degmada kale halow kaxda halo radio muqdisho soo dhawaadaha soo dhawaada waad ku jirtaa qadka kaxda ee, dareenkiina inaad ka qayb gashaan sanadkan tilcilmeedka ramadaanka ee warbaahinta qaranka ma sanadkii idinku horeysaa mise horada waa qayb gasheen
Een, eh, horaan uga qayb galay barnaamijyadan waana eh, sida caadiga ah tartamada aan ka qayb galnay kamid ahayn haye maxaad rajaynaysaan sanadkii horese xaggee gaarteen
wallaahi eh, sanadihii hore sanada aan guulo gaarnay iyo sanada aan dhaxda kaga tagnada way jireen sanadkan insha allah waxaan rajaynaa inaan kaalinta koowaad galo hadaa la yidhaah hadduu ilaah yidhaahdo halow shiibis radio muqdisho haye soo dhawaada dareenkiina caawa tartan cilmiyaadka ramadaanka warbaahinta qaranka oo maamulka gobolka banaadir uu taabagelin inaad ka qayb galaysaan bal aragtidiina tartanka ku aada waan ku dhownahay barnaamijka aad iyo aad mahadsantihiin warbaahinta qaranka ee mahadcelinaynaynaa iyo gobolka banaadir iyo jaamacadda soomaaliya oo sarta- su-aalahaas oo diyaarisay Ee, runtii tartamadan aad ayaa ugu faraxsannahay Een, horena waa ugu qaybgeli jirnay kaalin fiicanna waa ka gaarnay haddana waxaan filaynaa inaan kaalinta kuwaad gaarno hadduu ilaa yidhaahdo haddii allah idmo waayahay waxaan idiin qabanayaa nambaradii aan idinku wareejiyo mustaf maxamed axmed war caddeeya si uu nambarada idinku waayahay Cabdi- eh, cabdifatax daarjayti aad baad u mahadsan tahay Eh, degmooyinka shibis iyo degmada kaxda oo labaduba ka eh, ka wada tirsan gobolka banaadir ayaa dhegaystayaal iyo daawadayaal ku tartamaya sida eh, waryaheena uu noo sheegayba eh, caawa tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan Eh, su-aalaha eh, degmooyinka ayaan gudagali doonaa oo oo min toddoba su-aal degmadiiba la weydiin doono qayb dhaxana aan lahaan doono oo qaybtaasu ay noqon doonto hadduu aabaydno qaybta isbarashada ha yeeshe waxaan rabaa inaan marka hore degmada aan su-aasha ku bilaabi doonno aan eh, number u qabanno ama eh, numberra ay qabsadaan waxaan rabaa inaan ku hormaro degmada kaxda kaxda number toban iyo lam- eh, number koob iyo toban ayaa aan a- a- idiin yaal Eh, numberkeed qabsan lahaydeen
lambarka koob iyo tobnaad ee barnaamijka
waayahay eh, shibisna nambarka soo haray unbaad qabsan doontaan hadduu aabaydno waayahay eh, number toban ayaa lagu bilaabi doonaa oo ah eh, degmada shibis
Me- meel raacahe meel raaca adigaan dhaqee wow wow war isma saarno halisku qaxo halkala qaxo halisku caruuro alla kala farjoomo haa qaxo inta qaxdana waa jirtaa cawada
qaxda maa tahay qaxdii aqoonta ada qaxda haddii gaysan shaxadaan galaa shaxda abuukaata xasan xaaji gacalna waa kacsan yaha la yidhi kaxda ma soo jiraa masuubis ma sheegin carurtaga waa shibisaysana
aniga kaxdaa la jiraa waa shiribaaye shibisaanage shariiraantuma shiikaan wadaa
anina waxaan dhahaa bidad somalseeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
waayahay waa arki doonaa caawa labadiina qofka ay guusha raacdo tartankii ayaan gudagali doonaa su-aasha ugu horeysa waxaa iskale degmada shibis shibis dhegihiina fura su-aasha ugu horeysa tartanka ah ahna su-aasha koowaad ee degmada shibis waxay u dhacaysaa sida tan haddii uu dhinto nin xal xaas leh laba carruur ahna dhalay imise ayay leedahay xaaskiisa xoolaha uu ka dhintay aan mar kale idinkugu celiyo degmada shibis haddii uu dhinto nin hal xaas leh laba carruur ahna dhalay imise ayay ku leedahay xaaskiisu xoolaha uu ka dhintay marka saddexaad ee ugu dambaysa shibis haddii uu dhinto nin hal xaas leh laba carruur ahna dhalay imise ayay ku leedahay xaaskiisu xoolaha uu ka dhintay waa rajaynayaa inaad garateen shibis hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa loo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
هلو شبس هلو مقدشو راديو jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم haddaan isku dayno jawaabta waxay noqonaysaa een, rubuc rubuc haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan gudiga u gudbiyo دقمة دقمة وقعتها وياه دقمة دقمة وقعتها وياه
waayahay eh, su-aasha la weydiiyey dambayaasha degmada Shib- banaadir jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa
haddii ay soo hareer martay aan u gudbiyo tartamayaasha kale ee la tartamaya ee kaxda halow kaxda halo radio muqdisho jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد haddaan ahay degmada ka hadlaya gobolka banaadir su-aashaas jawaabteeda waxaa leenahay waa sideed meelood meel
waayahay yani haddii ay saxeen iyo haddii kale aan dib ugu celiyo gudiga Eh, cabdifitaax su-aasha la weydiiyey degmada shibis ee gobolka banaadir oo ay markaas soo hareer martay si ka faa'iidaysaana lagu gudbiyo degmada kaaxda ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah
alla cidda kaxda lama dhibcood islaanta haddii raaliya tahay iyo haddii oo islaan dhib badan tahay isku xuquuq leh miya jajum waxaan waxaan balayaha banaayb dadkaan dad igaab adoogoodka dhinti agooge habartood iyo ilmaa maxay isugu diroy dadkaanaba yaab leh igaab tacsiibu taale Ah.
ilmaamkii adoogooda dhinti lamacabaleebay habartood meeqay ku leedahay waxaa dhici karta jaajuma in ma dhib badan haddii yaa habartan maskiin tahay see la yeelaa lakala bixi ma la macnaa habartaa fatar ma joojinayaan moo haa marka waxaa- sideed meelood haloo sii duqsay uusan fatar fajuuqsanin lama dhibcood kaxda oo ku- kuusan kaale arag ah ku qurxan waxaa ka qaadanaysiin bisha taraafika ani dhig ama gobolka banaadir subaxdii ka toos ماشي غيرنا بس ماشي ترى dartii cusbad isaay bisha guwaal
درت اسمه ماشي غيرنا haa waayahay aad baa umahadsan tahay abaha su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada kaaxda kaaxda dhegihiina fura haddii ay dhimato ama geeriyooto gabar xaas ah ee aanan carruur dhalin imise ayuu ku leeyahay ninkeeda xoolaha ay ka dhimatay aan mar kale idinkugu celiyo kaxda haddii ay dhimato ama geeriyooto gabar xaas ah ee aanan carruur dhalin imise ayuu ku leeyahay ninkeedu xoolaha ay ka dhimatay marka saddexaad ee ugu dambaysa kaxda haddii ay dhimato ama geeriyooto gabar xaas ah ee aanan carruur dhalin imise ayay ayuu ku leeyahay ninkeedu xoolaha ay ka dhimatay waa rajaynayaa kaxda inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan had wallayd waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow kaxda
halo radio muqdisho jawaabta
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا fadlan fadlan fadlan kaxda kaxda fadlan furfurashada badan naga joojiya oo wakhtigaana ku bixinin wakhtigii su-aasha laydin kugu talagalay sagaashanka sakan waa laydin siiyey jawaabta abbaara
آه، أنه أثر سمعت دقمة كحضة قبل كبنادر سؤال الشواسد وكلام بر ما كذا أما نس anu gudbiyo haddii ay sax tahay iyo haddii kale guddiga دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waayahay su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ahayd markaasi su-aal diini ah jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid sax ah
waayahay haddii ay kaaxda soo hareer martay aan dib ugu celiyo kooxda kale la tartamaysa ee shibis hallow shibis jawaabta waayahay aan guddiga ku celiyo ee, ku celi mar kale Wa- waayahay ee, guddiga ayaan dib ugu celinayaa
waayahay een, su-aashaasi dabcan waxaan codsanaynaa in farsamo yaqaanku uu markaasi waqti yarna siiyo
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag een, isu soo noqod wanaagsan su-aashii la weydiiyey degmada kaxda ee gobolka banaadir oo ahayd su-aal diini ah una dhacaysay haddii ay dhimato gabar xaas ah oo markaasi aan dhalin carruur imisa ayuu leeyahay saygeedu eh, xoolaha uu ka dhintay ama ay ka dhimatay gabadhaasi su-aashaasi jawaab sax ayay ka bixiyeen tartabayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo dabcan sida ay u markaasi ugu dhawaaqeen ayaan ahayn dabcan si eh, markaasi nadiif ahayd ama si waadaxa hase yeeshee waxa ay dhaheen kala barmaalkeeda waana sida ay ugu dhawaaqeen وباباي كاهينا نفترق باش الدوضة سقفتي اللوع وسعلي وبوبوبي ربتي واسو عرض اللمبر عفر جدك عصب الزوب اللي صلي عاد الدو ذاقع وذا الجير نركيلي اوو اوو say u socotintahay gashka bacdi degmada cusub oo ka xada hadda xiriga laga furi kaahina waxaan leeyahay koob aashita isku khawooji aada u mahadsan tahay laakiin waxaan la yaabanay saxaabada qabuuraha maanshaqeynaan waa yaabanay be Eh.
naagaa dhimati Ah.
ninkeeda meeqaas ku leeyahay ilma adoogo dhinti waxaas ku wixii leeyahay kale waa imaada Eh, arwax jeeda- kaloo keen ane jeeda waa laakiin, cabsooya eh, be maku ficno islaan lacag le in la arooskoodu say kaaga dhimataa maal ficil si iyo kaaga dhimataa oo maal ficil oo- hadda waaba Waaye.
marjeeya umalay adoqo waaya su-aasha labaad ee degmada shibis ahna su-aasha saddexaad ee guud su-aalaha tartanka waxaa iskale tartamayaasha degmada shibis shibis dhegihiina fura sheeg tirada amino asidiska ku jirta labada silsilad ee culculus uu leeyahay immunogloblobin aan mar kale idinku celiyo tartamayaasha degmada shibis sheeg tirada amino asidiska ku jirta labada silsilad ee culculus uu leeyahay immunogloblin oo markay saddexaad ee ugu dambaysa aan idinkugu celiyo tartamayaasha degmada shibis sheeg tirada amino asidiska ku jirta labada silsilad ee culculus ee uu leeyahay immunogloblin waan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idin waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulsho hooy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
هلو شيبس halow raadi muqdisho jawaabta bismillah su-aasha jawaabteeda waxay noqon doontaa laba boqol sideetan iyo toddoba
aan u gudbiyo haddii jawaabtu sax tahay haddii kala guddiga
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta weeye
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada shibis ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid sax ah haddii ay shibis soo hareer martay tartamayaasha kalena tartamaya halow kaxda
halow radio muqdisho jawaabta
tartamayaasha degmada kaxda su-aasha jawaabteeda waxay leeyihiin waa afar boqol iyo konton aan dib ugu celiyo guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale
cabdi fitaax eh, su-aashan la weydiiyey degmada shibis oo aysan ka jawaabin si ka faa'idaysiya kaxda loogu gudbiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn
waayahay anle male warsado amina asi- amina labadiin fir laba waa kala goosta amina asidiska iyo imagloblobin golobiinkaan qaataan wixii ku waxaa waaye adiliinta urda meeshan waxaa waaye bangiga silsilad weyn lala sheegoyaa amin aaniska Ah.
macnaa mishaarka silsilada weyn weyn amin aanis baa amina war amiin Asidis.
caamir waay amiin caamir wad adi Ah, fiiri Amin adi Aamirka.
su-aalaha waa bakasaa barfesoorka markii dambe waa ka daraa bahasha su-aalaha cirkas geliya camal.
Profesorka waa- ilaa Golob- mushaarkas geey barfesoor maada golobli maskeen camal waayahay Golob miil.
waayahay ma heysiina umaleeyaa may guddiga waa ayaan ka hayni sugayay.
laakiin waa iska dhaafin guddigaan ka sugayay
saaxiibadana na sugayeen saaxiibada na sugayeen samada uga baaqo
waa hagaag daawadayaal su-aashii la weydiiyey degmada shibis ee gobolka banaadir oo u dhacaysay sheeg waxay ahayd markaasi sheeg tirada amino acidka ku jira labada silsilad ee culculus uu leeyahay aminogolobin jawaabta saxda ahi waxay noqonaysaa shan boqol iyo konton amino acid ama amino acids ayay noqon doontaa mar kale jawaabta ku naqbo shan boqol iyo konton amino acids meel ku xariiqdahay mar kale idinka ay hoos aamina bixin.
silis aan ugu dhahay baalkii kuma shaqooyin ay aamina silisnas ku oo dhahay shan boqol iyo konton oo shan boqol iyo konton sano jirtas yiri kaayadan waayahay su-aasha kale xigta waa su-aasha labaad tartamayaasha degmada kaxda ahna su-aasha afraad ee tartanka mhm kaxda dhegeena fura sheeg tirada aminoacidiska ku jirta labada silsilad ee fudfudud ee uu leeyahay immunoglobulin aan mar kale ku celiyo sheeg tirada aminoacidiska ku jirta labada silsilad ee fudfudud uu leeyahay immunoglobulin markii saddexaad ee ugu dambaysa sheeg tirada aminoacidiska ku jirta labada silsilad ee fudfudud ee uu leeyahay immunoglobulin waan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alle waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bartaan bartaan barwaaqa gaarane
halow kaxda
هلو راديو مقدشو jawaabta
تطبيعاشا دقمدا كحدا سؤاشا شواكسيدا waxay leeyihiin waa laba boqol toban iyo kow ilaa todoba boqol laba boqol toban ilaa laba boqol toban iyo toddoba hanu gudbiyo guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
wahagaag ee su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo markaasi u dhacaysay sheeg tirada amino acidka ku jira labada silsilad ee fudfudud ay leeyahay aminoglobulin jawaabta ay bixiyeen ma ahan mid saxa haddii kaxda ay soo harar martay tartamayaasha kale la tartamaya halow shibis halow shibis هلو راديو مقدشو jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم سؤال jawaabteeda waxay noqon doontaa hadduu ilaa yidhaahdo laba boqol sideedtan iyo toddoba ku celi mar kale codkana sare u qaada
kun kun ayay noqon doontaa hadduu ilaa yidhaahdo jawaabteeda waayahay ee, guddiga dib ugu celiyo
cabdifataaxow ee, su-aashan oo degmada kaxda soo hareer martay si ka faa'idaysi ahna shibis lagu gudbiyey jawaabta ay ka bixiyeen iyana ma ahan mid sax ah idinka إيه، واحد من مرة من الإسكندين.
سوق عمين لوبلينكا حليم اللوم اللين اللي اختار هذا حليم ما شاهد حليم اللوم اللين اللي أمينة اختار labaad أي مدينة عمين نوغان وحاب إلى تايب عن الدين لمدى عيالك أو وزارة إني تايب أنا عبرك أي وريقنيس ceelka istanbul ku waaya أي ورك والله والله شعيرات الدموية كودي واحد كلام مسودي عاوة إيه الصعود عمل مية وعاوة عنو قصر وهالك دوب دوب تاوتو يا أم الأيام عمين لوبلينكا لوريريا تربليك وعاوة مع abaa الأيام soo يروي dhaweys hadaa dhahda shucaaraat damubiya abaa dhaweys مية سوق فيلانديس كانوا إيمانا نبتلكيز وحليم ولولينا كما خلاعيك ميا
u badi laakiin weli jawaabta birtaa ku dhufanaysaa هاي قبل كبنادر إيه وزارة ورفاقك إيه قدي وعيد shabaqa
صاحي بعدها نسوقين صاحي بعدها نسوقين سماده وقبعه
wahagaag daawadayaal su-aashii soo hare martay labada tartamaba markaan jawaabteeda aanu eegno waxa ay marka hore u dhacaysay su-aashaasi sheeg tirada amino acidka ku jira labada silsilada ee fudfudud ee uu leeyahay iminogloblinka jawaabta saxda ahi waa laba boqol iyo labaatan amino acids ayay noqonaysaa een, tartamayaasha degmada kaxda ayaa birta ku dhuftay oo waxay sheegeen laba boqol iyo toban iyo toddobo halka degmada shibis ay kun sheegeen كاهي كاهي هذه قالوا اقول يا وح مقفي سيده مقف ما على جوج جرت مقف ما على شخيه جرت Hadda ما goora- قفي hadda لا وي goora- قفة ده قفة آه.
hadda goora aad كي maqan.
اوليبي جو سؤال قفة لا قد وعيد والبدري Jawaabka.
ها كاس ما يقول كاس ما يقول.
Tabaaraka gafa laga dhigay.
Rabbana wa Ta'ala. Tug baad.
laakiin ambaha adoo ka digaya arkay facebooka tahriibka dadka aadaay Maxaa ka wadi?
maxaa ka wada ballo
وح كلام كودنا هذه فيسبوك ما عرفت عن النصر الجبيب او فيسبوك ساره هذه اس دايف النصر الجبيب خف كلوا قولا ويجي كان عرك جبنا او فيسبوك اسكو متورا يويل جبو اس قاد قاد اي ودان Ee, سيتي Nasr- وتكو تغاني Nasr- ربا Nasr waa qurxoontaa sideeda.
ambaha xabulku joojo ما يواخر حنتا لك ويجي قاد هما Ma- انت Hada- hada tahriibka maxaa ku diiday?
تهريبكو طبعاً عاوز ما تيدي كفاك، يا طبعاً حاز ما يا حاز كفاك، يا يا حاز حاز ما كعبسها.
يا حاز Dadka ma gafaa ka cabsi?
يا حاز أنا كعبزة لك هاد وعاد لها على فور تهريبك هل اسكدافو Horta horta su'aal hore inaan ku weydiiyo. Soonkii hore- soonkii hore, eh, waxaa la arki jiray xilliga taraawiix, maaragtay suxuurta xilligeeda markii la gaaro. Dad oo caagis dhaxla oo suxuur, suxuur, suxuur.
Soo kaco.
Hadda maxaa bedel?
ديجيتال اي نقتنو معنا تليفون الاسكوك على السوياب اي فيسبوك دتكي اب سو جيدا بي واتساب له درجة بجرا ساعة وحي لكل من دقح تورو معنى خفكي زايد خب خب خب خب واكع يا أخي ووضعها مركا وهي دقح لك تورو قل اي يا فرقود لقادو قلي ودقع Way- way- Waaya, laakiin intaas waxa oo, ah, soonka la galay, Ah.
maxaa ku yaa badnaa oo qaali ah ku arkay?
بطاطي يا خالو كوستر يا خالو ربامي بعركي بربروني لين بمبال ما والو واي مال صاك وتورنت كبع صاد القل لين بمبال ما نقولوا بين قبل ما يشاك كيت يا عمر Laakiin ninkan jajuma suu ku ogaada, suuq muu ku adeegaa.
مايا وعس اوكي العايم يا مايا من كان معنا خضار تفكويا لو كان جري وبقى ابر هاينو Ah, ابو غيره كان وطلع.
حاجي قلقع على اي شيء واي واي هذا ما سنتاي باه سؤالك لو كو هيا ولي كذا كو ديغنا ايه جين بارت بالله كدغ سفيت اخو جبت جيت دقيقه داف
سؤاشا اكتب اسكاله tartamayaasha degmada shibis waa su-aasha saddexaad ee shibis ahna su-aasha shanaad ee su-aalaha guud ee tartanka shibis dhegihiina fura sheeg magaca loo yaqaano nirigta laba halaad isla nuugta ama mar kale ku celiyo shibis dhegihiina fura shibis sheeg magaca loo yaqaano nirigta laba halaad isla nuugta marka saddexaad ee ugu dambaysa sheeg magaca loo yaqaano nirigta laba halaad isla nuugta waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan
isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu wii isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa shibis halow shibis jawaabta ku celi mar kale codka kor u qaad caqiil waxaan rajaynaa codka farsamaqaanada inay codka isku dayaan inay dheerey karaan intay dheereeyaan shibis mi maqlaysaa waayahay ma maqashay
waayahay waxaan codsanaynaa degmada shibis inay codkooda kor u qaadaan dabcan waxaan dareemaynaa inay codkooda aad u hooseeyo su-aalihii la weydiiyo oo dhan jawaabaha ay ka bixinayeen qaar badan oo ka mid a aad loo maqlimayn marka waxaan codsanaynaa degmada shibis inaad codkeena kor u qaadaan haddii kale wixii ka yimaada idinka ayaa mas-uul ka noqon doona insha allah
hallow shibis hallow
okay waxaan codsanayaa dhextaal in la siiyo
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
waxaan dib usoo dhegaysanay jawaabtii marka hore ay shibis bixiyeen guddiga ayaan ku celinayaa
waayahay aad baad mahadsantahay cabdi fitaax su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada shibis ee gobolka banaadir oo markaa u dhacaysay sheeg magaca loo yaqaano nirigta laba halaad isla nuugta daban waxay ka bixiyeen jawaab saxa laakiin waxaan ka codsanaynaa inay codkooda kor u qaadaan oo ciladii hadda oo kale aysan soo laaban laakiin labadooda dhibcood hadda waa leeyihin jawaabta maxay aad marka waxaa jawaabtu ay u dhacaysay waa sidig ayay dhaheen waana sidaa abow shibisey shoor shoorka dhaafa sheekada kor u qaada lama dhibcood weeweeng isgooska maana boolya idin dhigni oo weli waxaa soo dhiibi lamadaas dhibcood maxaa lasi maamul gobolka banaadir mano yaa guddoomiya yuusuf madaane madaane maxaa yuusuf madaala idin soo diri labadaa dhibcood shooshoorka dhahafe heshibise sheekadiin kor u qaade shaafiin malaacaye sheekaa la rabaa gaabiskana codka koraa joojiya loo qaado waaya waxaan siinayaa eh, mustafa maxamed axmed war caddeeye oo gudoomiye xogeen guddiga haye mustafa waayahay cabdiftaax waa mahadsan tahay waxaan rabaa degmada shibis ee gobolka banaadir inaan mar kale fariin u dirno fariintaasoo ku aadan qaabka ay uga jawaabayaan ee, een, su-aalaha la weydiiyo ee, hadda waxaan ee, baaritaanaan samaynay ogaanay inay si ku talagala mararka qaarkood u aamuseen waxaan siinaynaa digniin digniintaas waxaad wey doontaan haddaad mar kale si tu- ku talagala u aamustaan labada dhibcood xataa haddaad su-aasha garataan oo aad ka jawaabtaan marka fadlan fadlan waxaan idinka codsanaynaa si aan u ilaalino shuruucda barnaamijka u degsan Iyo habsami inaad socodka.
dhowrtaan eh, nidaamka barnaamijka u degsan waadna mahadsantihiin waaya hadda inay qadka ku jiraan aan hubiyo hallo shibis hallo raadi muqdisho waa mahadsantihin walaal saa aan idin maqalna waa rajaynaynaa Eh, su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada kaxda kaxda qadka maku jirtaa idinkuna hallow kaxda hallo reer muqdisho waayahay su-aasha xigta kaxda ee iskale waa su-aasha saddexaad ee tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir waana su-aasha lixaad ee tartanka kaxda sheeg magaca caanaha geela laga liso barqadii aan markale idinkugu celiyo kaxda sheeg magaca caanaha geela laga liso barqadii marka saddexaad ee ugu dambaysa kaxda sheeg magaca caanaha geela laga liso barqadii waan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idin
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysko beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysko qabiilkaa la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilkaa la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa
hallo jawaabta
tartamayaasha degmada kaxda su-aasha jawaabteeda waxay leeyihiin waa xiskin ama xiskin xiskin xiskin aan u gudbiyo guddiga haddii ay saxeen iyo haddii ay qaldeenba
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta waa hagaag daawadayaal een, waa dhegaystayaal daawadayaal su-aashaasi la weydiiyey tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo u dhacaysay sheeg magaca loo yaqaano caanaha geela laga liso barqadi jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana xiskin
laba dhibcood kaxda caana geelka suusacmiya mise dhaaya maqli jiri kidkaan la sheegoyana maxaa waaye barfasoorkana dhalacaana dhaay las cabi jiriye caanahan kale intaska imaad laba dhibcood oo Aalay, tufix tufix abaha ma gab iyo mase waa heesi
ohoya Ku dar waay.
jamla la jamla kaxda saldhigga ka qaata Xafiisha taraafikada. maamulka gobolka banaadirna tartiibto lamada dhibcood meesha ka soo raadsada
waayahay aad bay u mahadsan tahay abaha su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada shibis waa su-aasha camal afaraad sugbajeyt aaday u mahadsan tahay maxaa waay aad ayay u mahadsan si yahay caanaha iskugu qasi leh waa aa tidcaalle waxaa taadi gawar camal isku dhahay aaday u mahadsan tahay Beeri.
wuxuu tiri bromber ilaa ka biya ayo jeetan aroos maka maqnaa jirin waan ku ogahay sofrida lawido waayahay su-aasha xigta waa su-aasha afraad ee tartamaasha degmada shibis ahna su-aasha toddobaad ee barnaamijka shibis dhegihina fura su-aashu waxay u dhacaysaa shibis sida tan soo socota eber dhibic shan kilogram oo baraf ah heerkul minus shan degree centigrade ama laga jaray shan degree centigrade ayaa lagu riday saddex kilogram oo hore ah heerkul labaatan degree centigrade haddaba soo saar heerkulka dheelitiranka haddii kulka qarsoon ee baahiyuhu uu yahay saddex dhibic saddex afar lagu dhuftay toban kujibaaran shan juulka ber kilograam iyadoo la eegaynin isbeddelka heerkulka dibadda ah u qaado kulqaadka madoorsoomaha hoorka afar kun boqol siddeetan iyo lix juul ber kilogram kelvin barafkuna laba kun boqol iyo toban juul ber kilogram kelvin aan ku celiyo mar kale shibis su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan mar labaad eber dhibic shan kilogram oo baraf ah heerkul laga jaray shan degree centigrade ayaa lagu riday saddex kilogram oo hore ah heerkul labaatan degree centigrade haddaba soo saar heerkulka dheelitiranka haddii kulka qarsoon ee baahiyaha uu yahay saddex dhibic saddex afar lagu dhuftay toban kujibaaran shan juul ber kilogram iyadoo la eegaynin isbeddelka heerkulka dibadda u qaado kulqaadka madoorsoomaha hoorka afar kun boqol siddeetan iyo lix juul ber kilogram kelvin barafkuna laba kun boqol iyo toban juul ber kilogram kelvin marka saddexaad ee ugu dambaysa shibis dhegihiina fura eber dhibic shan kilogram oo baraf ah heerkul laga jaray shan digree centigrade ayaa lagu riday saddex kilogram oo hore ah heerkul labaatan digree centigrade haddaba soo saar heerkulka dheelitiranka haddii kulka qarsoon ee baahiyaha uu yahay saddex dhibic saddex afar lagu dhuftay toban kujibaaran shan juul ber kilogram iyadoo la eegaynin isbeddelka heerkulka dibadda u qaado kulqaadka madoorsoomaha hoorka afar kun boqol siddeetan iyo lix juul ber kilogram kelvin barafkuna laba kun boqol iyo toban juul ber kilogram kelvin waa rajaynayaa shibis inaad garanteen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alleed
barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri qayr ka buuxa bartaan barwaaqa
halow shibis
هلو راديو مقدشو jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقى تسمياش تجمل كده سؤاشة الجواب كده احنا نغنيسا سدن إيو شن ببيع لواتي أفر كيلو جرام جول
haddii ay sax ehe wado
هذا من waa mahadsantaha haddii ay sax tahay haddii kale guddiga ayaanu gudbinayaa تقمى تقمى في عتاوية تقمى تقمى في عتاوية
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada shiibis ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii shibis ay soo hareer martay tartamayaasha kale la tartamaya halow kaxda
alo radio muqdisho jawaabta
tartamayaasha degmada kaxda su-aashaas jawaabteeda waxay leeyihiin waa saddex boqol iyo afartan aan dib ugu celiyo guddiga haddiina ay ka faa'iidaysteen iyo haddii kale cabdifitaax su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada shibis oo aysan ka jawaabin si ka faa'iidaysi ahna kaxda aan ugu gudbinay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn
dajumo warkaa sheegta ayay soo baxa ما كل شيء شيء كذا أحسنت لي نقي جيت أحسنت أبا أحسنت لي أنا أحسنت أروح لي maqaree aqaaniya warkaa sheegta ayay soo baxa abahaa celi أبا أباها إيه؟
مجوب أباها.
قال قال قال baal celi ilaa يعني أحسنت ذا دبقل iskoolkaaga horta ii sheeg.
حلقة فاشيكر سؤاشان Waxaan xasuustaa abahaa هرت حلقة فاشيكر سؤاشان نو yaa waay يوسف قربي عن وعن إنجير injiirka wuxuu معنا ku كوليو وحان اسكو دردر وسا يوكي كسو برتي عمليا injiirka wuxuu ku mashquulsan inuu facebook live ka dhiga dalqadaha soo socda وسا برف وسا برف كسو دح قويستي iskoolkaaga magaciisa حد كورس وحيد اي برف عن قويست live stream ah يا iskoolkaaga magaciisan ku weydiiya ها مجمع ما يقري ويا adaa mujamaca ka soo baxaya ka jawaabaya marka وجعت بحياة شؤون الداخلي محا واي محا شؤون yaa الداخلي ilaahay yaqaan shu'uunu daaqiliya maadan ikan جواب ساس واي lamadiina marka had mahaytiy أنا وحان قلنا إنجير قربي هلا مو عشان كذا مساكر صورة baraf anuu dhaha kow dheh heer kul hore هاي Hore.
war injeer garabay barafaa saliid camal loo marsaa maladaaha waxaan adi Ya.
usoo ingiriis joog facebook ma arkmiya baraf soo ku dhahaysahay maxaa dhacay adeer khawoobkan ka raadinaan u dhaan ما فو فرصة يعني انك واسمن يا اساس برا ساسارة maxanaa saliid camal soo marsa waa isku leehaano هاي قدي Oya, قدي waaya guddiga ayaan dib ugu celinayaa
saaxiibadana na sugayeen saaxiibadana na sugayeen samada uga baaqno
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada shibis waxa ay u dhacaysay sida tan eber dhibic shan kilogaram oo baraf ah heerkul laga jaray shan digri centigrade ayaa lagu riday saddex kilogaram oo hore ah heerkul labaatan digri centigrade haddaba soo saar heerkulka dheelitiranka haddii waa haddii kulka qarsoon ee baahiyaha uu yahay saddex dhibic saddex afar lagu dhuftay toban ku jibaaran shan juul ber kilogaram iyadoo la eegaynin isbeddelka heerkulka dibadda u qaado kulqaadka madoorsoomaha hoorka afar kun boqol siddeetan iyo lix juul ber kilogaram kelvin barafkuna yahay laba kun boqol toban juul ber kilogaram kelvin su-aashaasi jawaabta ah, soo hareer martay labada degmaba waxa ay noqonaysaa shan dhibic soddon waa shan dhibic saddex sideed degree centigrade ama shan dhibic afar degree centigrade برافكاس sug مركي sugba sug لفيري sug sug mar kale ku celibu haddii aan ku celiyo waxay noqonaysaa jawaabtu shan dhibic saddex sideed degree centigrade ama shan dhibic afar degree centigrade wixii aan o dhan lagu feerbeeraya shan dhibic afar le mugsan Eh.
idinkaaba إيه، qaldaneedeen وحواي برف كفيلة مقدشة وهي ستاوى عفرك
ma igaaba qaldan dadkan macnaa ruush qof ruush joog inaa warstiinaa la rabi maayin Eh.
nin shibis jooga walaa mara ma sheegan waaya dad ruushka joogaa la rabi sugtan soo socotaa ka daranay waayahay su-aal- ma iga horleenka gaadin.
baxaa wallaahi weli waxaan ku dhownahay qaybihii dhextaalka barnaamijka su-aashii afraad ee tartamayaasha degmada kaxda ayaan markaan siinayaa u dhiganta su-aalaha guud ee tartanka su-aasha sideedaad waxaan aadi doonaa kolle dhextaalka barnaamijka waxaad la socotaan daawadayaal dhegaystayaal barnaamijka tirsan cilmiyaadka ramadaanka warbaahinta qaranka raadiyo muqdisho aad iga dhagaysanaysaan sidoo kale waxaad iga maqlaysaan cidda aan raadiyo daaran karin barta internetka anu ku leenahay ee raadiyo muqdisho dot net waxaad sidoo kale iga daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed s n t v cidda aan dhalo ku mashquuli karin inay daarataan waxay iga daawanaysaa barta internetka aanu ku leenahay ee s n t v news dot com oo toos ah sidoo kalena waxaad igala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay oo facebooka uu ugu horeeyo haba la yaabe waxaa iskale su-aashaan tartamayaasha degmada kaxda kaxda dhegihiina fura weel kuljaandiya oo cufkiisu yahay eber dhibic lix kilogaraam ayaa ku jira hal dhibic shan litir oo hoore ah labada baheer kulkooda bilowga ah waa shan iyo toban digrii centigrade haddaba imise juul ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado weel kulka iyo hoorka heer kul dhan boqol digrii centigrade u qaado kulqaadka madoorsoomaha ee jaandiga sagaal boqol juul ber kilogram digrii centigrade hoorkuna waa afar kun laba boqol juul ber kilogram digrii centigrade aan ku celiya mar kale su-aasha kaxda dhigiyana fura weel kuljaandiya oo cufkiisu eber dhibic lix kilograam yahay ayaa ku jira hal dhibic shan litir oo hoore ah labada baheer kulkooda bilowga ah waa shan iyo toban digrii centigrade haddaba imise juul ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado weel kulka iyo hoorka heer kul dhan boqol digrii centigrade u qaado kulqaadka madoorsoomaha ee jaandiga sagaal boqol juul ber kilogram digrii centigrade hoorkuna waa afar kun laba boqol juul ber kilogram digrii centigrade marka saddexaad ee ugu dambaysa aan ku celiyo weel kuljaandiya oo cufkiisu eber eber dhibic lix kilograam yahay ayaa ku jira hal dhibic shan litir oo hoore ah labada baheer kulkooda bilowga ah waa shan iyo toban digrii centigrade haddaba imise juul ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado weel kulka iyo hoorka heer kul dhan boqol digrii centigrade u qaado kulqaadka madoorsoomaha ee jaandiga sagaal boqol juul ber kilogram digrii centigrade hoorkuna waa afar kun laba boqol juul ber kilogram digrii centigrade waan rajaynayaa kaxda inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa bartaan barwaaqa
gaarne jawaabta bismillaah su-aashan jawaabteedu waxay noqonaysaa toban iyo toddoba dhibic lix juul
aan u gudbiyo guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale
su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid sax ah haddii kaxda ay soo hareer martay degmada kale halow shibis
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa afartii shan kun sagaal boqol juul
guddiga aan dib ugu celiyo cabdifataax su-aashii la weydiiyey degmada kaxda ee soo hareer martay si ka faa'idaysi ah shibis loogu gudbiyey jawaabta ay ka bixiyeen iyana ma ahan mid saxa abaha kuljandiya waa istaqaanaan oo maleha waa kuljaandiya cirhadkeeba ma maqlin juud waa majuud waa maqlin laakiin waa kuljaandiya
jaandiya qabiil cuseeb soomaal lagu soo dari miya kulqaadka madoor sooma makase
kulqaadka madoor sooma ma dhali habadariyda oo baawurka ahay hadda abacad sheekas ay mugtanta alkabtara samayso abaa hore hore hore saliidda waaye saliid markii oo jiirgaanka laga dhamay dhibic dhibicda kasoo dhacaysa ma hore maamulkan u celin
maamulka iyo guddiga ma fiican yahay waayahay guddiga ayaan ka sugaynaa jawaab saxda ah
saaxiibadana na sug
waayahay su-aashan waxaa la weydiiyey degmada kaxda ee gobolka banaadir tartamayaasha u tartamaya caawa waxaana ay u dhacaysay sida tan weelkul jaandiya oo cufkiisu eber lix eber dhibic lix kilogaram yahay ayaa ku jira hal dhibic shan litir oo hoore ah labada waa labadaba hoore kulkooda bilowga ahi waa shan iyo toban centi digree centigrade haddaba imise juul ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado weelkulka iyo hoore waa hoorka heerkulka dhan boqol digree centigrade u qaado kulqaadka madoorsoomaha ee jaandiga sagaal boqol oo juul ber kilogaram digree centigrade hoorkuna waa afar kun iyo laba boqol oo juul ber kilogaram digree centigrade jawaabta saxda ahi waa shan waa shan boqol iyo siddeetan iyo kow kun afar boqol oo juul ama shan boqol siddeetan iyo kow kun dhibic afar kiilo juul
waxaan filayaa inay meel ku wada qorteen labada degmaba waxaan soo gaarnay qaybihii dhextaalka waxaa baxday min afar su'aalood wadartu waxay noqonaysaa siddeed su'aal waxaa inoo harsan min saddex wadartu ay noqonayso lix su'aalood qaybihii dhextaalka ayaan qaadan doonaa isbarashadii labada degmo waxaa inoo daadiin doonaa mustaf maxamed axmed war caddeeye laakiin dhextaal ayaa ka horeeya